bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hiraam fayla weliba ha ka dhowaada sana warka hiraamnimo idaacadda raadiyo baydhaba hiradan qodobada warkaan hiraamnimose ka dhiga doontaanna weliba ku mid ahaa dagaal ku dhiyi gobolka baayo faahfaahin laku heliya hal laku jeeriya ciidamada guduuday ee baladweyne ciidamada ammaanka ee muqdisho katoogada inaan hubaysan jubbaland oo gudiyay magacawti aafooyinka mootabajaaj lakatoogadi garoowe wararka ingida dambeeyey ee cudurka covid nteen ee dalka soomaaliya akhbaaraadka banaanka warkaana heraabnimo isan ka dhigi doontaana boqolaal tahriibyaal oo deeri heebo dalka talyaaniga waayahay dhegeystayaal markale hiraab fayla waa hiraabnimo axaadi taariikhdan ee kabeeganta labaatan sagaal ka biliisiyeedaadi lamada kulaatigooda ha ka dhawaada qodobada iyo warkaana hiraabnimo oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal kabilaabay qodobkaana ka horeeyay warkaana hiraabnimo khasaare shil duban oo ku dhaladay dagaal ciidamada ku tirsan ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee xubno ku mid eh al-shabaab iyo ka dhex mariyay degmada qasax dheer ee gobolka baay dagaalkan weliba ku dambeeyey kadib markii lista la sheegay xubno ku tirsan al-shabaab iyo weerar ansaliga ciidamada ee koonfur galbeed iyo kaliyan degmada qasax dheer ee welinmelasay ku dhiyay dagaal culus oo las adeegsaday hubka nooyaasha shilduban saraakiil ku tirsan ciidamada koonfur galbeed waliba sheegaana inay isku dafaceen weerarka unkukooy dhiniga al-shabaab sidoo kalena dagaal kooban ka dhex maray waana khasaare hoogan nasiljeesaday wararkan dambeeyey ahno deeri degmada qasax dheer ee gobolka baay weliba sheegahayana in xaaladda eetisati madegan balse ciidamada koonfur galbeed iyo howlgalo shaldumuyo ka wadaan duleedka degmadaasi qasax dheer ee gobolka baay kulamo saacado badan qaadaday oo dhexmariyay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle ugaas xasan ugaas roobleh iyo odayaasha dhaqanka baladaha weyne weliba laka guuleysaday in hallaku deera ciidamada ka gadooday inay cali guudlaabe iyo is-unkoyna magaalada beledweyne kulmadan weliba horsocday ugaas xasan ugaas roobleh walin laka heshiiyey in markaasi laka qaada ciidamada qabsada xarunta maamulka iyo xerada gaaska ee shanta militari shanta shanaad ee militariga soomaaliya wararka kulmada wararka kulmadaasi laku helay waliba soo kaliya oo sheegahayna in ciidamada gododa in xerooyinka la wareegan iyoon habana keen shuruudo oo iyo ku kubaxa kooran xarumooyinka iyo haysahana sono iyo kumidayn kow in in larana waldalaace ama lambar tilmaameysan waana lanka oogna kiisas maxkamadeed ee naireenku lama in la fasaxa mushaaraadka horey lanku hayray in iyo darajooyinka lakamas musaaqiy sidiyoo sheegan ta saddexaad in dib lankanaga helalkiiyo anhahayan ciidamada shashal duwan ee sharcidarada lanku qaadi sida hadalshiyo andhiken wararka waliba iska darahayna in sharuudon iyo agbaleen in la fuliyo in fulida wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen faarax iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle welina la faray in ciidamada iyo kasoon xerada lamagaan ee xarunta lamagalaan in diblahankanaga ciidamo ku tirsan haankasoon xerooyinka qeybta todobaad ciidamada xooga dalka soomaaliya jeeg waliba la filaya in gelinka hore ciidamada iyo dibankanagada xerooyinsha islamarkaasna gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada iyo xafiisyada kale ee shaqadiyo iyo istaagna aytina dib ambalaawadan maadaama shaqooyin shooyo xakad galeen maalmooyinka laxdhaafi taliyii hore ee cabdulaahi maxamed cali sambaloshe weliba uu sheegay inuu lilanka heliyna in madaxweynaha hirshabelle usaada beledweyne balse lagu heliya gaadiidka iyo sameeyan ciidamada maalmooyinkii lahdhaafi weliba magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan seeday tegnayta xiisad ku dhalatay safar la sheegay in madaxweynaha hirshabelle uu socdo doono beledweyne kaasoonan ka dambeyntii uusa baaqda safarshiib iska sara lahay magaalada beledweyne ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya weliba galeena xaafaduha cali turcaare ee degmada yaaqshiid oo ku toogdan xubaysan oo bambooyin iyo qora a k forty seven waday saraakiil ku tirsan ciidamada booliska howlgalkan degmada yaakshi kufuy weliba sheegana in lankan uusa ciidan hubaysnay waana ciidamada toogan hilo howlgalka roondada iyo xaafada seiyo ka dhex maraan ciidamada waliba sidoo kale saraakiil sheegana in lankan iska dayay in weerara ciidamada shishal duwan ee dowladda hanasone xiliyada xamiinka wada howlgala amniga laga xaqiijiyo tan ilaa marka degmooyin ku tirsan gobolka banaadir iyo waxaa ka badan dhiniyada lanjeyso dhacooyinka lanjeyso dadka shacaabka eh ciidamada ammaanka xiliyada hameenkii waliba iyo sameyn howlgalayo amniga laga xaqiijiyo ooyo kasugayin oo markaasi la kasugo amniga walina saraakiil booliska iyo tilmaamena inuu roojin howlgalka ammaanka inuu joogtay doonaan howlgalka howlgalada ammaanka laga sugo ee magaalada muqdisho wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed weliba uus magacaabay guddi diyaar guddi diyaar garoow in ka jawaaban aafooyinka guddigan oo ka kooban tomiyo koox xubnood weliba laga magacaabay in gundhig naqdan waana ka waajibaysan waan diyaar garooban dhammaan masiibooyinka iyo aafooyinka ku dhii kora dalka gaar ahaan jubbaland ciidamo ku tirsan puntland weliba shalay duhurkii magaalada garowe iyo ka toogdana ari yar oo laka sheegay oo ka shaqeeya jarimood bajaaja kudhinkan la dilay weliba laka magacaabo jira cabdikariin xuseen mire welina dalka ku dhiyay wadada soddonka ee oo isticmaaleen gaadiidka bajaajta arikan xubno arikan axbada ku kudhiyday qeybta madaga isla goobta isku geeriyooday sida puntland bosta laga xaqiijiyay dadka goobta ka sugnaayna weliba meydka marxuunka la jeeyay eran astaalka carafaad ee ciidanka laka jeysaday oo weeday gaari yar oo nooca raaxadee weliba kubaseer goobta dilkuus ku dhiyi welina saraakiil ku tirsan booliska puntland oo lagu weydiiyey dhacdadan ooyo sheegen in la xaqowday lama askari ciidamada puntland weliba xubkwadana in hubkalanka talagalay in yoo laga ilaaliya dadka rayidka eh in marar badan iyo dhibaatanka jeysaan shacabka oo walangalabsana wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya oo faahfaahin kubiyada kiisaska inkada dambeeya cudurka covid neten tirada toddobaatan lama saac ee inka dambeyti ee laga helay ee cudurka covid neten guud ahaanba wadanka soomaaliya weliba dirtay saddex kulan boqol iyo shan iyo qof meel toma shan ruux markaasi geeriyoon cudurka dadka inka dambeeya laga hela cudurkan weliba deeran boqol sagaal iyo afar qof iyadoo markaasi dadka lidii shan kumid iyo noolin ka noolin gobolka banaadir puntland lixdan qof somaliland labaatan sagaal qof galmudug labaatan kow qof jubbaland tomiyo sideed qof koonfur galbeed hal qof guud ahaan dalka soomaaliya weliba laga helaa cudurka covid neten weli deeraana tomiyo todoba kun laba boqol iyo toban qof oo angeeriyad sagaal ero sagaal boqol konton iyo saddex qofna ero laga helay cudurka sagaal boqol konton iyo saddex qofna markaasi angeeriyooden weli dhegeystayaal warka hiraabnimo idaacadda raadiyo baydhabo ee dhegeysa tan haatana akhbaaraadka bannaanka maraakiibta ilaalada heebo talyaaniga iyo shan boqol soddon sagaal muhaajiriin weliba ka badbaadiyan doolano kalluumeysi ooyo kasii jeedan jasiiradda lambedeza samato bixinta weliba sabtadii naqatay mid kumid a tirada anka badan ay tahay muhaajiriin hal maalin gudoosho jasiiradda talyaaniga laka araga muhaajiriintan weliba seedana heebta wadanka liibiya oo kumid oo muhaajiriinta kukooy heebta wadanka liibiya oo kumid ahay olaadii weli balan dhakhaatiirta ku tirsan han samafalka m s v ama dhakhaatiirta haduudin lahayna aliad sarka weliba sheegay in tara muhaajiriin oo kumid ayo muuqdan inayo jir ahaan laka weeraray liibiya iyadoo markaasi sugu doonaan in markaasi lanqaada yurubian eri baariyaashan waliba iyo fiilan suurtagalnimada in muhaajiriin laka yaaba in si been abuure lankiira liibiya sida iyo ka warantay warbaahinta maxalliga laba markab oo hahaan ilaalada hebo iyo dooni ku socota booliska ee dambiyada maaliyadeed ee talyaaniga ee guard defensa waliba gacanta in gacan kujeysaan in muhaajiriintan la jeeya lambedeza lambedeza walba kumid ataa dekedo anka waaweyn ee dadka fadhaeng iyo galaan yurub xamara balliyey in ku badan boqol kun muhaajiriin weliba ka degtay jasiiradda talyaaniga saacado yar gudaashoo jasiiraddan weliba lata xero muhaajiriin oo markii hore lanka talagelay in la ka dhawaayay walka yar saddex boqol oo qof xasana weliba lataa in ku badan shan jibaar saddeed boqol ayay hore in lahayti dhegeystayaal weliba hantan inka dhan warkii heer abnimo idaacadda raadiyo baydhaba sinsaaraad nijada lasila soo see qeybta farsamadana muslim fadhi xasan jookar antikan kulamid eh dib ku kulmaanana saasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
sanku neefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafada